markaan dhegaystay warbixinadii halkan ka dhacay oo kale waxaa kale oo noo soo baxday in deegaanka la iga soo doortay ee wajaar south uu meelo badan ka liito oo uu ka liito waxbarashada macallimiintii oo aan jirin kadib markii guddiga macallimiinta waddanka ee t s c loo yaqaano uu shan kun oo macallin hal habeenah uga yeeray gobolka waqooyi bari guud ahaanba waxaa haatan na haysto in ilaa saddex boqol oo macallin oo aan u baahannahay aanan gacanta ku haynin deegaanada qaarkood iskoolladii albaabada la isugu dhuftay meelaha qaarkood siddeed fasal arday ay dhiganayaan in mataqaanaa hal macallin u dhex taagnaado kaasna uusan waxbaba ku filnayn markay noqoto waxbarasho waxaa ka soo bixi haya gobolka waqooyi beri fac idil oo dhallinyaro ah oo maray mataqaanaa step walba oo la doonayay waxbarashada inay qaadaan oo sanad walbo fasalkaasaad joogtaan sanadkan fasalkaan waxbana aanan baranin marka waxayna noqon doontaa arrin aathaarteeda la xasuusan doono sanado tiro badan waxaana haysto waxaanan rabnaa insha allahu tacaala gudaha iyo dibadda baarlamaankaba in aan ka shaacino in macallimiintii iskoolada lagu soo celiyo siyaasad bay ahayd faquuq cusub oo nagula dhaqaaqay bay ahayd waxay ahayd mid annaga mataqaanaa ee waxyeello in lagu gaarsiiyo looga mataqaanaa dallahaa waana lagama maarmaan in iskoolada loo soo celiyo macallimiintoodii amni xumaa jirtay iyo macallimiintii baa mataqaanaa la taagadgaraynayaa iyo waxaasoo dhan wax mataqaanaa ee wax ku oola ma aha dhammaan shaqaalihii kale ee waddanka daafihiisa kale ka kala imaanayay way shaqaynayaan ganacsatadii way joogtaa waddanka daafihiisa kale ka imaanaysa kuwii guryaha dhisayey iyo shaqaalihii mataqaanaa xirfadaha lahaa meel walba goob walba oo gobolka waqooyi kabari ka mid ah way joogaan maxaa keenay in macallimiinta keliya loo aaneeyo in ay haysato amni xumo waa maxay amni xumada macallimiinta keliya haysata ee macallimiinta looga saarayo gobolka taas waxaan u aragnaa inay ahayd faquuq nagula dhaqaaqay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ee waddanka kenya ku dhaqan mana yeelayno maraan oggolaanaynana malaha adduunka xuquuqda aadanaha u yaalla yaa inoo qiraysa in aan helno waxbarasho oo ubadkeenna ay waxbartaan kenya shuruucdeedaa noo qirayo oo noo oggolaanaya in ardadeenna ay noqdaan ay noqdaan kuwo waxbarasho taya leh helo waxa ay guddiga macallimiinta uu doonayo ma garanayno annaguna meel walbo aan taagannahay waan u sheegaynaa waan ka dhiidhiyaynaa arrintaa iyada ah mar aan aqbalaynana ma laha macallimiinta ha lagu soo celiyo iskooladan leenahay